macallimiinta iyo weliba laakashaal xulaya dugsiyada magaalada kismaayo welina lan tababaraya sidii macallimiinta faham buuhiya oon kuweelada lahaayeen casharada iyo biyayana si ardayda iyonan fahmana walalan dhikahaya tababarka iyo weliba haqaban qaabadaya jaamacadda daaha qeybtiga kismaayo welina biyaaya brofesor cabdirasaaq maxamed xaashi oo kumid ah aqoon-yahanada walku dhika waa jaamacadaha dalka qaar kumid ee macallimiintii ku qibgalay iyo su-aalo weydiiyeen brofesor cabdirisaaqa qaabka angafaylan oo lan tarbiyay kora ardayda waxaa arkaysa caruurta mar qaar ina mar qaar aan ku tarbiyayno tarbiya aan ahayn yani status ku badan tusaale ahaan yani macallinkii wuxuu ku leeyahay mar qaar maamulihii ay imaan doona ilmihiiba kala kala diyaarinayaa ilmihiiba kala kala diyaarinayaa marka wuxuu maamulka imaan doona maamulaha macadka ama ama jaamacadda ardaydiibaa wax loo meerinaya waxbaa lagu diyaarinayaa arday marka wixiibaa macalinka maamul markii yimaad waxu arkay ardaydiio la diyaariyey la habeeyey marka ardayda meesha waxay ka baranayaan soomaha been oo tarbiyo xun sooma nafteen lagu barto ama xaafadda markaan joogno mar qaar waxaa arkaysaa waalidkii xaafaddii nadaafadda aad looguma dadaalo martay imaanaysa qofaa imaanaya waxaa leeyahay xaafadda ha nadiifino xaafaddii gabdhihii ilmi waa la kicinaya waa la nadiifinayaa muddo kadib waxaa leeyahay markay haddana oo nadaafad kuloo istaago waxaa leeyahay yani wuxuu ku leeyahay ilmihii yaraa yani yaa imaanaya aaba maanta imaan rabo nadaafadii lama barin bas si oo dabiici inay iimaanka mid tahay oo inay nadaafad markas guri ahto marka waxaa moodaa tarbiyada hoos baa yani jaanib badan baa ayaa naga qaldan markii fiyo tarbiyada caruurta ardayda waajib miyaa in macalinka ay ka baqaan laba su-aal qabaa su-aasha koowaad ardayda waajib miyaa in macalinka ay ka baqaan su-aasha kalena waxay leedahay macalinku sidoo u xallin karaa khilaafaadka fasal ka dhaca isagoo aan isticmaalayn ciqaab brofesor cabdirasaaq maxamed xaashi oo la hadalay macallimiinta iyo weliba uusan la wadaagay sidaanka faylan ardayga wallan baro kora iyo oo markaasi cadaadiisna lansaarna brofesoorkii welibaa sidoo kale macallimiinta siiyey talooyin faylanga taabaa akrinaysaa waxaa kuu diyaarsan kalimaadka ku jira oo dhan waanaa taqaanaa masaa-isha oo dhan waa inaa taqaanaa sa'aalooyin ka bax oo nolosha laga soo qaadaya waa inaa cashar gorum cashar noqdaa marka magaalada lagu xio laakiin ku eg oo banaanka wax uu ka taraya aan la aqoon cashar ma waa in la keenaa wax lagu dabaqo daa xisaab dhigaysa qoraafi dhigaysa taariikh kitaabadaa dhigaysa wax qofka ka hadlaaya baabul wuduu'i ardadiisa intuu u akhrida iska bax daa wax laga weydiinin hadday ilmo yihiin waa soo weysaystaa waa la baraa waa lagu horweysaysanaa sida nebigu asxaabta ugu soo guuriyeen cuthmaan biiqeeda waa las tusaya haddii kale cilmigaas wuxuu noqonaa cilmi iska aragti ah faker bas kulmeesay marka quruxdaas qaarkood iyo meesha qurxan iyo inay arkaan wax ma dhibayso laakiin waa in marka hore aan barnaa in ay asal tahay khudbaan laakiin tan martiyaa lasoo dhaweynaa wax ma dhibayso arday waxay igu dhaheen macallin maxaa dhacay maalinta aan nakorumarta si fiican noogu dhigo macallin si fiican noogu dhiga taasaa qaldan maalin kasta u dhig si fiican ugu dhig laakiin maalinta lagu dhaho waa lagu kormeera adna iska sii diyaari waa fiicanta wax ma dhibaysa xogaa macnaha nabiga calai salam ninbuu saxaabiya ayuu wuxuu ku yidhi xalay waxaan dhegeysanaya qur-aankaaga wallaahi haddaan maqli lahaa aan ogaan lahaa sii qorxin lahaa horta maamule waxaa laga rabaa inuu macallin waa macallin weynaaday soo ma haddaa waxaan dhihaynay waxaa iska rabaa saa kama joogti cashar diyaarin maamulka uga horreeya cashar diyaarin waxa laga rabo inuu macallimiinta weydiiyo saa xilka iska saaraya macallimiintii uu haye casharkiina aho se u qoranya aho kolley waa usoo diri karaa ibraahim waan hayaa cashar diyaar cashar diyaarino badan oo namuudaj ah samaysan oo muujinaya sida cashar casharkan iyo casharada la socda marka dadka waxyaalaha oo labada qof ka dhigaya hadda ilmaha maxaa ku qasba inay been sheegaan cunug yaroo sakor cunay oo inta sakor uga taalla aa la leeyahay sakor miyaa cuntay magaa cunta may maraysaa sakor waaba ku taallaa maxaa cuntamayd halkaa la rabaa maahan haddana garaaca laga bilaaba maxaa keenay inuu sakor cuno ma laga hadlayo adinka idoo sakor cunaa wuu arkee oo ku darsanayee asagana waa darsadee ma sakor cuneed ma dembi bay ahayd dembi bay ahayd yaa yidhi waa dembi yaa u sheegay wuu cunee waxa dembi ay ku tahay adiga waay laakiin idinkoo sakor shubanay oo meel ku shubaya cunugaa wuxuu arkay maartay waalidaa wuxuu arkay ilmo yaroo wuxuu soo qaadayaa wuxuu rabaa inuu filinjeer geliyo wuu arkay asagoo waalidkiisoo gelinayo soo maa laakiin habkii iyo wuxuu sameynaya iyo wixii garaacida lagu bilaabaa bis intaas waxaa is leeyahay yaraanta tarbiyada yaraanta waxaan dhan weyninkaas meesha hoose naga hadlaysanta tababaradan la sii haya macallimiinta dugsiyada magaalada kismaayo iyo weliba lanku golaya sidii kor lan qaada lahay aqoonta iyo fahamka macallimiinta dhiniyada casharada si markaasiya meelo lanku saara caqabadaha macallimiintii maamulyaalka iyo kula kulmayana ardayda